In ka badan laba boqol iyo konton arday oo isugu jira danyar iyo agoon ayaa fursado waxbarasho oo bilaash ah ka helay iskuulka hoose dhexe ee Sigma. Ardayda ayaana awoodin inay iska bixiyaan qarashaadka waxbarashada kuwaas oo ka soo jeeda qoysas danyar ah. Maamulaha iskuulka Sigma Maxamed Axmed Xasan ayaa raadiyo Beerula uga warramay ardayda heshay fursadaha waxbarasho.
adigaaba marka qaarkood waxaa la dhihi karaa waxaa tahay markhaati joogo Eh, duruufaha dadka ku nool dabcan ma la wada ximbaari karo dowladahabaa aqayliya duruufaha dartood oo dadka dusha ma la wada saari karo laakiin intii karaankayna ah waa waa qaadnaa nambar badan oo isku dhex nool oo waxbarashadoodii iyo culayskoodii la haayo way dhigtaan oon la cat- la tacaadufnay dabcan waana mas-uuliyadna saaran yaa waa mas-uuliyadna saaran qof kasta meeshuu joogo eh, waa mas-uuliyad saaran intuu karaankiisa ah inuu qabto bulshada u qabto Eh, markaad leedahay nambar gaara aad u samaynaysid waa nambar xadidan oo sandugsiyadka aad ugu talagashaa meel kugu yaalla waaye laakiin markaad furan tahay oo obin aad tahay oo mar kasta inaad qaabishid diyaar aad u tahay tirada saakay hadda joogto duhurkii way isbedeli kartaa marka wax fixid ah oo gaar ah dhowr boqolay gaarayaan xaqiiqa oo duruuftoodii iyo xaaladahooda gaar ah lala tacaadufay oo la haayo waxbarashadooduna inay u socoto taasna ilaahan ugu mahad celinaynaa dabcan waa dareemi kartaa duruufaha deegaanka ku ku xeeran waa qofku uu ku qasban yahayba in duruuftiisa iyo xaaladihiisa eh, uu u bandhigo dadka kale ee walaalihiisa ama waxbarashada gacanta ku haayo ama hab kale ba gacanta ugu haayo eh, shaqooyin kale qabtaba intaba inuu qayb ay ka noqdaan duruufaha iyo xaaladaha ay kala qayb qaataan Qaar ka mid ah ardayda iskuulka Sigma ayaa raadiyo Beerula uga warramay qaabka wax loo baro.
waa maxamed faarax tuuxow oo dhigta iskuulka sigma primary and secondary school Ee, runtii waxaan u mahad celinayaa macalimiinta ma- maamulka macalimiinta iyo ardayda iyo dhammaan Ee, run ahaantii waxaan aada ugu faraxsanahay inaan ahay arday ka mid ah ardayda dhigata iskuulka sigma primary and secondary school saddexiyo tobanad ama form three aadaan ugu faraxsanahay Ee, run ahaantii sidoo kalena waxaan u mahad celinayaa maamulka iyo macalimiinta noo dhabar adeygay ee ee waxna soo baray oo mar walba juhdina gelinaya aadaan ugu mahad celinayaa بسم الله أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معد السلام هدان ugu horadiyaan ugu horeyn ku bilaabo magacayga waa maxamed cumar faarax dhigta iskuulka sigma primary and secondary school khaasatan galaaska afraad ama form four waayo maadooyinka aan qaataahi waa ilaa labayo toban maado sida caadiga ah oo ku xusan jadwal waxbarasheedka waaye labayo tobankaasi maado sida maadooyinka waxa waaye scientific ah oo kale carabi ama tarabiyo ingiliish wixii lamid ah sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo maamulka iskuulka sigma waxaan leeyahay runtii juhdi iyo dadaal badan ayaad bixiseen si wacan waxawaaye ayaad iskuulka iyo ardayda waxawaaye uga warhaysaan Goobaha waxbarashada ee ku yaala magaalada Beledweyne ayaa intooda badan waxaa fursado waxbarasho oo bilaash ah ka helo arday isugu jirta danyar iyo agoon.